alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcala aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacalimna ma yanfacuna wasidna cilma waxaynu joognay wanafada xukmuhu fi jamiici alcibaad sanaagii iyo ammaantii kitaabka uu ku bilaabay ee mualifku uu ilaahay jala wacalaa ammaanayay baynu ku dhex jiray qaala laa tumahiluhu ma mahasho alcuquulu caqliyadu ilaahay kuma mahasho bitafkiiri inay ka fikirto oo caqliyadu si kastoo ay uga fikiraan ilaahay jala wacalaa kayfkiisa iyo qaabka uu yahay ma keeni karto waayo ilaahay jala wacalaa waynu rumaynaynaa jiritaankiisa asmaadiisa sifaadkiisa cibaadada inuu xaqu leeyahay awooddiisa guud ahaan laakiin kayfkiisa garan mayno sidaa awgeed baa qaacidadu waxay tahay laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa laa yaclamu ma oga kayfa huwa sida ilaahay uu yahay ilaa huwa isaga mooye cid kale ma oga isagunbaa og ilaahay jala wacalaa ilaahayna wuxuu hi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila ilaahay jala wacalaa kayfkiisa iska daaye naftan inagu jirta ee aynu ku dhaqdhaqaaqayno ee aynu ku shaqaynayno ee kolkay inaga dhacdo dee waxa weeye jasadkaas iska jiifo aynu noqonayno ayaynaan garanayn qaabka iyo kayfka ay tahay walaa tatawahamuhu mana takhayusha alquluubu quluubtu kuma takhayulayso bitaswiiri inay sawirato oo waxa weeye tawahumkuna waa min alwahmi wahmiguna waa min khataraati alqalbi awhaamna waa lagu jamciyaa marka wahmigu waa waxyaabaha qalbiga ku soo dhacaya weeye haddii kolkaa qalbigii ay ku soo dhacdo inuu isku dayo ilaahay jala wacalaa kayfkiisa kayfiyada daatadiisa ama kayfiyada sifaadkiisa inuu tasawurto oo waxa weeye suuro iyo qaab gaara uu ka aamino ta noocaasi waxa weeye mid qofka u suuro gelaysa maaha waxaa iska dhici karta shaydaanku inuu suuro qofka qalbigiisa u qurxiyo idhaa suuradaa iyo suuradaasuu ilaahay u eegiyey haddii suurada noocaasi ay qalbigaaga ku soo dhacdo ilaahay jala wacalaa inaanu sidaa ahayn ogow waayo kullu maa waqaca fii baalika min suuratin aw kayfiyatin fallaahu bikhilaafi waxay culimmadu yidhaahdeen wax kaste oo ku soo dhaca qalbigaaga oo suuro ah ama kayfiye ah ilaahay jala wacalaa sidaa maaha waa si ka duwan waayo kayfka iyo qaabka ilaahay jala wacalaa uu yahay ma garan karna qalbigeennana ma gaadhi karo nafteennii baynaan garanayn kayfiyadeeda waxyaabihii xataa jannada yaallay ayaynaan kayfkooda garanahayn oo waa ka ilaahay xadiisulqudsi ku yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar haddii makhluuqaadkii bar ka mida aynaan garanahayn xaqiiqadooda dhabta ah iyo kayfkooda sidee ilaahay jala wacalaa aynu u garan karaa kayfkiisa laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir laysa ka milihi shayun ay laysa milahu ilaahay oo kale ma ahaanin shayun shayna ma ahaanin wa huwa ilaahay asamiicu waa allaha maqalka badan ee albasiiru aragga badan ee wax walba arkaya weeye horeynu aayadda u soo maray kaafkaasi ka milihi ku jira ayaa sida saxiixa sila ah bacdu ahlilcilmi waxay dhahdaan silaba kuma jirto laakiin sida saxiixaa sila ku jirta siladu haddaba ma isamka milida mise waa kaafka sida saxiixa waa kaafka weeye waayo luuqada carabiga waxa ku badan inay markaa xuruuftu silo noqoto ayaa waxa weeye ku badan waay marka waxaa jira had iyo jeer adawaadka aan ciraabta maxalka ku lahayn waxaa laga cabiraa afar eri ama afar cibaaro silo waa la yidhaahdaa zaa'idana waa la yidhaahdaa laqwina waa la yidhaahdaa mu'akadana waa la yidhaahdaa muakida waa la yidhaahdaa silo waa la yidhaha zaa'ida waa la yidhaha laqwina waa la yidhaha laakiin qur-aanka marka aaladaasi ay ku jirto waxay idhahdeen ahlulcilmigu waxa fiican in silo laga cabiro ama muakido laga cabiro waayo haddii la yidhaha zaa'ida ama waa laqwi waxa ay ku moodsiin kartaa qur-aankii wax dheeraad ah oo aan macno lahayn ama laqwiyan loo baahnayn inuu ku jiro waxay odhan jireen bacdu ahli lcilmi wasami maa yusaadu laqwan aw sila aw qul muakidan wakulun qiila lah lakina zaa'ida walaqwa ijtanab iطlaaquhu fi munazalin fada wajab waay haddaba kaafta ayaa sila ah laysadaasina waa min akhawaati kaana shay-un taa dambe waa isamkii layso oo ta'ahuray ka milihi milidaasina waxay noqonaysaa khabarkeedii oo soo hormaray marka laysa ka milihi shayun ay laysa shayun shay ka milihi ay milahu ilaahay oo kale ma ahanin sinaba ilaahay jala wacalaa wax ula midi ma jiro daat ahaan iyo sifo ahaan iyo ficil ahaan iyo sinaba ilaahay jala wacalaa wax ula midi ma jiro waayah wa huwa samiicu lbasiir waana allah samiica ahee basiirka ahee samac iyo basar ku sifaysan wakadalika asmaadiisa kale marka aayadani waanay soo noqon doontaa waxa weeye ariiqa ahlu sunnuhu baabka sifaadka marka la joogo ay raaceen bay caddaynaysaa waayo ariiqoodu waa maxay waa inay asmaada ilaah iyo sifaadkiisa sugaan waxa loo yaqaano tamhiilka iyo tacdiilka iyo takyiifka iyo taxriifka iyo waxyaabahana ay iska ilaaliyaan oo ka fogaadaan sida mualifkuba inoo keeni doono sidaa awgeed baa laysa ka milihi shayun raddun calaa man ee raddun ku tahay sheekh raddun cala almumathilati walmushabiha wa huwa samiicu lbasiirna raddun calaa man raddun cala almucaila kuwa diidan ayay waxa weeye raddin ku tahay qaala wuxuu ihi lahu lasmaau lxusnaa wa sifaat lculaa lahu ilaahay oo keliya waxaa u sugnaaday alasmaau lxusnaa oo lahudaasi garo oo waxa weeye waa jaar iyo majruur waana khabarkii oo muqadam oo lasoo hormariyey qaacidaduna waxay tidhaahdaa taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra waalqasra kelmad halka dambe lahayd xagga hore haddii lasoo mariyo dee layskama soo marinayo uuna xasrin bay faa'iideynaysa lahu ay lilaah ilaahay oo keliya ayay u sugnaatay al asmaau magacyo magacyadaasoo alxusnaa wanaag badani wa sifaat alculaa iyo sifaadka sareeye ee kaamilka ah ee dhammayska tirani waxaa u daliila walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha meel kale ilaahay wuxuu ku yidhi qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayama tadcuu falahu lasmaau lxusnaa meel kale ilaahay wuxuu ku yihi lahu lasmaau lxusnaa marka ilaahay wuxuu leeyahy magacyo waa mid midda labaadna magacyadiisaasi waa xusnaa kelmadda la yidhaahda xusnaana waa taaniiu axsan axsan afcalu tafdiilka taaniikiisiibaa xusnaa noqonaysa xusnaana waxaa looga jeedaa baaliqatun fi lxusni haayata wanaagga iyo xusniga iyo qiimaha ayay halkii u sarreeye ka gaadhay weeye waxaana ahlulcilmigu tilmaamay sida ibnulqayim iyo keyrkii raxmat ullaahi calayhim ajmaciina sababtay asmaada ilaahay xusnaa u noqotay waxaa ka mid ah liannahaa mushtamilatun calaa sifaatin kaamila waayo waxay koobsanaysaa sifaad dhammaystiran oo laa naqsa fiiha biwajhin min alwujuuh dhinacnaba aanu naqsi iyo dhinaani aanay kaga jirin oo magacyada ilaahay waxaynu naqaanaa magac kasta oo ka midu wuxuu koobsanayaa sifo hal sifo ama wax ka badan buu koobsanaya waayahay wa sifaat lculaa baa ilaahay leeyihi jala wacalaa waxaana u daliila walilaahi almathalu lclaa ilaahay wuxuu leeyahy mathalka saraynta badan macni alwasfu alakmal sifada dhammayska tiran baa alla leeyahy jala wacala alraxmaanu cala alcarshi istawa alraxmaanu allaha raxmaankaahi istawaa wuxuu ka kor noqday ay calaa wartafaca cala alcarshi carshiga lahu waxa u sugnaaday maa fi samaawaati wax kastoo samada ku sugan iyo wamaa fi lardi wax kasta oo dhulka ku sugan ciriyo dhul iyo waxalla waxa ku sugan baa isagaa leh wamaa baynahumaa iyo in alla inta udhaxaysa cumuumu mulkihi baa laga qaadanayaa ilaahay mulkigiisu siduu caamka u yahay ee wax walba uu u leeyahay waayo maadaasi waa min alfaadi alcumuum eriyada iyo kelimaadka cumuumka faa'iideeyay ka mid tahay kadaaka man wamaa tufiidaani macan kula alcumuumi yaa ukhaya fasmacan iyo wamaa taxta haraa wamaa shay baa u sugan shaygaasoo taxta haraa rayska ka hooseeya waxa ciidda ka hooseeyana ilaahay baa iska leh wax walbana ilaahay baa leh marka waxaa la ydhaahdaa atharana aturaabu naday ciidda qoyan baa la ydhaahdaa wain tajhar haddii aad la jahartood kor u qaado bilqowli hadalka fainahu alla yaclamu uu ogsoon yahay asira waxa la siraysta ee hoos loo dhigay iyo wa akhfaa waxa kasii qarsoon ee kasii hooseeyaba alla uu ogi haddaad hadalka sare u qaada iyo haddii aad hoos u dhigtaba ilaahay jala wacalaa waa allaha maqlaya og ee sirta iyo calanku isugu mid uu u yahay waaya waxaa aayaadkaana laga qaadanayaa awoodda ilaahay iyo mulkigiisu siduu caam u yahay iyo istiwaaga carshiga uu ka kor noqday iyo wax walba ilaahay jala wacalaa inuu maqlayo oo wax ka qarsoomi karaaba aanu jirin fa inahu yaclamu sira wa akhfaa asira wa akhfa maxaa looga kala jeedaa asira maxay noqonaysaa akhfaana muxuu noqonaya saadulmasiirka ibnuljawsi tafsiirkii la ydhaahda cajiibka ah wuxuu ku sheegayaa shan qowl saddex ka mid a haddaynu sheegno waxaa lagu fasiraa asiru maa xadahta bihi nafsak wa akhfa maa lam talafad bih sirtu waa waxaad naftaada ugu sheekaysay adigu aad ku sheekaysatay mararka qaar buu qofku naftiisa la hadlaa soo maha oo wuxu sheeg sheegaa waay sirtu waa waxaad markaa naftaada u sheegtay wa akhfaana waa waxa aanad ku hadal sidaa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray sirtu waa maa asarahu linsaanu fii nafsi wa akhfaa maa lam yakun bacdu wasayakuun sirtu waa wuxuu qofku naftiisa ugu sheekeeyey wa akhfaana waa waxaan weli laba gaadhinba ee aan weli xasilinba en dhicinba weli eanu xataa qofku naftiisa ugu sheekayn waxaa kaloo lagu fasiray ilaahay wuu ogyahay ma asarahu linsaanu ilaa hayrih wamaa akhfaahu fii nafsih wuxuu qofku waxa weeye cid kale kula siraystay ee si hoose cid kale uu ugu sheegay waxay waxaas waa sidaa ma faante kula xanshaashaqe ee sir ahaan uu ugu sheegay waxaa kaloo ilaahay uu ogyahay qofku wuxuu naftiisa ku qariyey isaguuni maaragtay naftiisa uu sheegay laakiin cid kale aanu waxa weeye u gudbinin laba qowloo kalena way jiraan waaya qaala wuxuu yihi axaata alla wuu koobay bikulli shayin shay walba cilman cilm ahaan buu u koobay cilmanna waa tamyiiz weeye wa qahara ilaahay jala wacalaa wuu muquuniyey kula makhluuqin makhluuq kastaba cizatan ciza ahaan iyo wa xukman xukum ahaan baa ilaahay jala wacalaa u muquuniyey wa wasica wuu ballaadhay kula shayin wax walba ilaahay wuu ka ballaadhay raxmatan raxmad ahaan iyo wa cilman cilmi ahaan buu uga ballaadhay ilaahay jala wacalaa shay walba cilmi buu ku koobay oo ilaahay waa muxiia muxiiطun bikulli shay litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiiru wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilmaa ilaahay jala wacalaa cilmi ahaan buu wax walba u koobay wax walba uu ogyahay wa qahara kula makhluuqin cizatan wa xukmana waxa u daliila wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi qahrigana macnihiisu waa allaha waxa weeye addoomihiisa maaragtay muquuniyey ee halka uu u xukumiyo halka uu ugu talagalay unay marayaan ee dhinaca iyo dhinaca toon aanay uga bayri karin weeye cize ahaan baa ilaahay jala wacalaa u muquuniye xukum ahaan sidaasuu sheekhu kusii caddeeyey cizadana macaaniday leedahay waynu soo maray waayahay inaynu aragnana waa iska suuragal wawasica kula shayin raxmatan wa cilmanna waxa u daliila ilaahay markuu ka waramayo malaa'igtii xamalatul carshiga ahayd iyo ducaday muminiinta u ducaynayaan suuratu kaafir bilowgeeda aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayuminuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلهي سبحانه وتعالى هاي نقيا لإنت ملايكته أي دعينيش يعلم إلهي وحوقيه ما بين أيديهم وحكستوا أدومها كهرية ما هو من الفاظ العموم يقرأ ومعني مستقبله ولي آن لقارين iyo wamaa khalfahum wax kasta oo ka dambeeyo oo ay soo dhaafeen oo maadiya walaa yuxiiطuuna koobi maayaan bihi ay bilaahi alla ku koobi maayaan cilman cilmi ku koobi maayaan oo ilaahay jala wacalaa cilmi kuma koobayaan waayahay inta uu isagu isaga keen sheegay ayuun baynu ka garan karaynaa waxyaabaha ilaahay jala wacalaa aanu isaga keen sheeginna waxaa ka mida kayfiyadiisu siday tahay iyo kayfiyada sifaadkiisu siday yihiin markaa ma garan karoo cilmi ku koobi mayno mawsuufun ay huwa ilaahay mawsuufun mid ku sifaysan weeye bimaa wasafa bihi waxa uu ku sifeeyey nafsahu naftiisa fii kitaabihi lcadiimi kitaabkiisa weyn dhexdiisa iyo wa calaa lisaani nabiyihi lkariimi nebigiisa sharafta badan carabkiisa ee macnii axaadiidta ku soo arooray halkanna wuxuu mualifku inoogu bayaaminayaa ilaahay jala wacalaa inuu sifaad leeyahay oo sifaadkiisu ay u sugan yihiin sifaadka ilaahay in la sugaana waxay ka mid tahay usuusha ahlu sunnaha ee ahlulbidaca kale aynu sheegi doonno kaga soocmeen ama kaga gaar noqdeen kitaabkii horena waa inagii kusoo maray markaa halkan markuu sheekhu uli mawsuufun bimaa wasafa bihi nafsahu ilaa akhirih waa min baabi alkhabar weeye wuxuu inooga waramayaa ilaahay sifaadkiisa qur-aanka ku soo arooriyo kuwa xadiidka ku soo arooray inuu leeyahay uu ku sifaysan yahy sidaasina waa sida madhabka salafku uu yahay nusuustana laga qaadanayo laakiin khabarba ha ahaade eh meesha dalabna wuu ku jiraa ama amarna wuu ku jiraayo wuu ku sifaysan yahay ilaahay ee ku sifee weeye adiguna soo ma aragtid ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ku soo arooray qur-aanka iyo xadiidka wuu ku sifaysan yahay waanu ku magacaaban yahay adna ku magacow oo ku sife weeye ma fahantay adigoo kitaabka iyo sunnada raacaya waayahay qaala wuxuu uhi mualifku wa kullu maa jaaa wax kastaoo ku soo arooray fi lqur'aani qur-aanka wax kasta oo ku yimi aw saxa ama ka asaxay cani lmustafaa nebi maxamed ka asaxay calayhi salaam waxaa fiican rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka lagu salliyayo salliga iyo salaanta in laysu raaciyo wa calayhi asalaamu in midkood lagu gaabsado way bannaantahy laakiin in labadaba laysku raaciyaa ka akmalsan oo la ydhaa calayhi asalaatu wassalaam waayo ilaahay baa sidaa aayadda inagu faray wasallimuu salluu calayhi wasallimuu tasliima markaasi aayaddaa loogu hogaansamo loo raaco si dhammaystiran in labadaba la israaciyaa fiican almustafana magacyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee nusuusta ku sugnaaday ka mid maaha asal ahaan oo rasuulka mustafa la odhan jiray yanii xadiidna sheegi maayo aayad gaar u sheegaysaana ma jirto hayeeshee waxaa laga soo qaatay uun adilada sheegaysa inuu ilaahay jala wacalaa dee doortay soo maaha mustafa waa min alistifaa walistifaau huwa alijtibaa macnihi waa doorashadii ilaahayna inuu doortay shaki ma leh marka waxaa laga soo qaatay magaca aayadda qur-aanka ah ilaahay yidhi allahu yastafii min almalaaikati rusula wa min annaas ilaahay malaaigtana rusul buu ka doortaa dadkana rusul buu ka doortaa halkaasaa laga soo qaatay weeye waaya aw saxa can lmustafa ama ka asaxay rasuulkeena calayhi salaame oo min sifaati raxmaani allaha raxmaankaa sifaatkiisa ahaaday wajaba waxaa waajiba alimaanu bihi in la rumeeyo wa talaqiihi iyo in lagula kulmo bitasliimi u hogaansan iyo walqabuuli aqbalis iyo wa tarku tacarudi waxa waajibaya oo kale tarku tacarudi in laga taga in loola bambaxo lahu kaa soo arooray biraddi celin iyo beenin wa tawiili taxriifin wa tashbiihi iyo tashbiih iyo wa tamhiili tamhiil arrimahaasi in loola bambaxaana waxa weeye waa in laga tago la yska ilaaliyo waa tahay dariiqadii ahlu sunnaha ee kitaabkii waasitiyadii horeba aynu ku soo marray buu halkan sheekhu ku sheegaya oo waa maxay dariiqada ahlu sunnuhu waa sifaadka ilaahay ee ku soo arooray qur-aanka iyo xadiidka in la sugo weeye waay in la sugo sugistaa laakiin waxaa la raacinayaa ogowo in la yska ilaaliyo waxyaabaha sheekhu halkana ku sheega horena aynu usoo marray taxriifkii iyo tactiilkii iyo tamhiilkii iyo takyiifkii iyo waxyaabaha noocaasa in la yska ilaaliyo ayaa la raacinaya weeye kelmadda tarku haddii sidaa loo akhriyo wa tarku la ydhaah sida nuskhadaha qaar ay u xarakaynayaan wajabadaasi hore ayaa lagu cadfayaa wajabwaxaan leeya aliimaanuda hore ee faacilka wajaba ah wajaba aliimaanu bihi wa tarku tacarudi ay wawajaba tarku tacarudi lahu wa tarki haddii la ydhaah sida nuskhadaha qaar kale ay xarakaynayaanna waxaa lagu cadfayaa bitasliimi bitasliimida bada lagu jaray oo wa talaqiihi bitasliimi walqabuuli wa tarki tacarudi ay wa talaqiihi bitarki tacarudi bay noqonaysaa soo aragti saasay markaa waxa weeye noqon karaysaa labadubana waa iska banaanaan karaan wallahu aclam waayahay markaa sifaadka ilaahayna isaa u sugan yihin buu sheegaya laakiin maxaa la yska ilaalinayaa sifaadka ilaahay ee soo arooray hee in waxa weeyaan la radiyo radin wax la ydhaa lagu sameeyo maa macna raddi ya ikhwaan alraddu macnihiisu waa atakdiibu walinkaar waa in la beeniyo la inkiro oo la ydhaa gacan baad ilaahay u sugtay male ilaahay jala wacalaa gacmo ya xaqiiq ahaan iyo majeesahaan midna umale la ydhaa tusaal ahaan dee la yska beeniyo un ilaahay carshigu ka kor noqday kamuu kor noqon ilaahay subxaana watacaala waxbuu og yahay oo waxbuu maaragtay arkaay oo waxbuu maqlaa may mana maqla mana oga mana arko saasoo kale ayaa radinta macaniheedu noqonaya waana kufri shaki ma laha waayo dee waa takdiib ilahay iyo rasuulkiisii la beeninayo wey soo ma waay atawiila kelmadda la ydhaha atawiil in yar baynu maaragtay gacanta yar gelinaynaa si kooban luuqa ahaan waa min aala yaulu ay rajaca macnii waxa weeye kelmadda asalkeedu aala yaulu buu ka yimi o aalana macnaheedu waa rajaco weeye marka ta'wiil la eegayo isilaaxa ahlulcilmiga ama shareecada ta'wiil muxuu ugu soo arooray ta'wiilku saddex macnuu leeyahay labana sharcibuu ugu soo arooray midna isilaaxa ahlulcilmiga ayaa ku dareeray waaye macnaha koobaad ee uu ugu soo arooray sharciga waxa weeye waa bimacna alxaqiiqa allatii yaulu ilayha alamru xaqiiqada arrinku u noqonaayo ee uu ku dambaynayo ama xaqiiqada dhabta ah ee shaygu ku sugan yahay waa la ydhaahdaa tawiilka ama shayga tawiilkiisa macnahaasina waa macnaha inta badan uu qur-aanka ugu soo arooray ama qur-aanka ugu soo arooraybay sideedaba kelmadda tawiilku oo kelmadda tawiilka ee qur-aanka meelo badan kaga aragteen macnaheedu sidaa weeye waa xaqiiqada shayga ee dhabtaa ma fahamti waay sidaa awgeed baa sheekh islaam raximah llahu fatwada fatwa alxamowiye alkubraa wuxuu odhanayaa markuu macnaha sheegayo waa luqatulqur'aan buu ku sheegaya inay tahay macnaha labaad ee uu leeyahay tawiil waxa weeye waa bimacna tafsiir macna tafsiir axaadiistana wuu ugu soo arooray macnaha waa markuu rasuulku u ducaynayey sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas ee uu lahaa allaahuma faqihu fi diin wacallimhu tawiil ya tawiilkaasi waa bimacna tafsiir ilaahay ou tafsiirka qur-aanka iyo macnihiisa bar oo fahansiibah marka ibnu jariir iyo mufasiriinta kale ay leeyihiin alqowlu fi tawiili qowlihi tacaala markay leeyihiin alqowlu fi tawiili qowlihi tacaala markay leeyihin fi tawiili qowlihi tacala ay fi tafsiiri qowlihi tacaala bay uga jeedaan mufasiriintu tawiil bay inta badan isticmaalaan iyagoo ujeeda he bimacnaa tafsiir labadaasi macne waa labada kelmadda ama erega atawiil uu ugu soo arooray maxay nusuusta waay macno saddexaad baa jiro isagu xaaditha oo wakhtiyo dambe waxa weeye ahlulcilmigu ay dee ku isilaaxeen oo ay maaragtay tawiilka ku sheegaan macnahaasi waxa weeye sida sheekh islaam ibnu taymiya uu ka cabiray alrisaala tadmuriya sarfu lafdi can alixtimaali alraajixi إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقت- لدليل يقترن بذلك waa lafdigii ama erigii in laga leexiyo macnihii uu ku xooga badnaa ha macnuhuu ku xooga badnaa ee raajixa uu ku ahaa waa in laga leexiyo maxaa loo leexinayaa macno laga xoog badan yahay oo markaa marjuuxa ayaa loo leexinaya sababta loo leexinayaana waa maxay waa daliil la helay daraaddeed oo lafdi baa tusaale ahaan jira lafdigu wuxuu ixtimaalaa laba macne midna wuu ku xoog badan yahay oo waa ka daahirka ah ee soo degdegaya ee marka la sheegaba laga fahmaayo midna marjuux buu ku yahay oo markii wuu ku itaal daran yahay waxa weeye haba tusiye laakiin tusintiisaasi ma xoog badna soo ma aragtid oo mid mutabaadir oo soo degdegaysa maaha marka lafdigii waa in macnuhu ku xooga badnaa laga leexiyo oo ka laga xoog badan yahay in loo leexiyo sababtaasna ay tahay daliil la helay weeye waaye taawiilku macaha- macnahan dambe qur-aanka iyo xadiidka uguma soo aroorin oo waa isilaax xaaditha baynu nidhi haddaba ma sax baa mise waa kalad jawaabtu waxay tahay haddii daliil loo hayo daliil haddii la hayo sheegaya in ixtimaalkan raajixa laga baydho oo ka marjuuxa loo baydho haddii daliil saxiixa loo hayo taawiil saxiixu noqonaya soo ma aragtid markaana bimacnaa tafsiirun buu iska noqonaya soo ma aragtid oo macnihii hore tafsiirkunbuu isaga noqonayaa soo arooray masaladaa aada iyo aada ula soco waaye haddii laakiin biduuni daliil iyadoon wax daliilo la haynin naskii laga leexiyo sidii daahirka uu ku ahaa ama macnihii raajixa uu ku ahaa la iska leexiyo unoo kii marjuux ahaa loo leexiyo biduuni daliil wuxuu noqonayaa taawiilkaasi taawiil faasida buu noqonaya soo ma aragtaan tawiil he faasida oo qalada ayuu noqonaya sidaa awgeed baa waxaynu haddaba isweydiinaynaa qolyahan la idhaahda muawilaanu anagu nahay xaqiiq ahaan waxaynu soo marray inay ahlu taxriif yihiin soo maha weliba taxriif in lagu magacaabaa fiican waaye iyagu ahlu tawiil bay isku sheegaan waxaana idhaahdaa nusuustan ku soo aroortay sifaadka ilaahay yani waxa weeye daahirkeeda waanu ka leexinaynaa soo ma aragtid oo siyaabo kalaanu maaragtay u sheegaynaa arrinta noocaasa ay samaynayaan ama sarfigaa iyo leexintaasi waa biduuni daliil wax daliilahoo saxiix ah oo ay hayaan ma jirto soo ma aragtid qawaacid iyagu ay isku rakibeen iyo caqliyaad iyo waxyaabo markaa ay marka hore minguuriyeen oo idhahdeen saa la dhaa hadii saa la dhaa saasaa ka dhalanaysa tan haddii la sugo tanaa ka dhalanaysa istiwaaga haddaynu sugno jismi inuu yahay baa ka dhalanaysa jismi in la sugaana gaalnimay noqonaysaa sidan haddii la idhaahdo tan kalaa ka dhalanaysa taasina waa ga- qawaacid noocaasa intay isku hagaajiyeen oo iyagu ku magacaabeen dalaa-il caqliyay ku magacaabaan mogta ma fahamte ama qaciyaad bay dhahdaan waa waxyaabo go-an oo lagama maarmaana oon laga hor iman karin bay ka odhanayaan sidaa awgeed nasku markay arkaan inuu waxyaabaha qaciyaadka ay ku sheegeen inuu ka hor imanayo waa in la tawiiliye odhanayaan may suuragal maaha in laga hor keena waa in la tawiiliye sooma aragtid tawiilka noocaasa ay qaateen waa tawiil baila waana biduuni daliil ma fahanteen tawiilka sheekhu waxa weeye uu hadda leeyahay wa tarku tacarudi lahu biraddi watawiilina kaa weeye taxriifka noocaasana ahlu sunu samayn maayaan watashbiihi watamhiili tashbiih iyo tamhiilla samayn maayaan oo iyagana horeynu usoo maray marka la eego tashbiiha iyo tamhiilkana lafdiga adilada ku soo arooray iyagoo la diidayo iyadoo la diidaya waa tamhiilka ee ilaahay yihi laysa ka milihi shay Ah, marka kaa nusuusta ku soo arooray diidistiisa in la diido weeyaan waanay kala duwan yihiinoo tamhiilku labada shay waa inay dhinac walba iska shabahaan oo iskaga mid noqdaan laakiin tashbiihu isaga waxa weeyaan markaa waa in dhinacyada qaar ay labada shay iskaga mid noqdaan weeye waaye dee lama diidi karo tashbiihiina waxa weeye lama diidi karo dhammaantii marka calaa kulli xaal tashbiiha halkan uu diidayaa waaba kan bimacnaa tamhiilka ahuun sidaa awgeed buu kusii cadfay weeye qaala wuxuu ihi wamaa ashkala wixii markaa ishkaal gala oo min daalika ka mid ah kaa la soo sheegay oo aa nusuusta sheegaysa sifaadka ilaahay ee qur'aan iyo xadiidba leh wajaba waxaa waajiba ihbaatuhu in la sugo lafdan lafdi ahaan loo sugo lafdigiisa mar hadduu soo arooray oo uu sugan yahay in la sugo ayaa waajibaysa wa tarku tacarudi ay wa wajaba waxaa kaloo waajibayo tarku tacarudi in laga taga in loo bambaxo limacnaahu macnihiisa oo la idhaa macnihiisu waa sidaa iyo sidaa waay wanaruddu waxaynu u celinaynaa cilmahu ogaalkiisana waxaynu u celinaynaa ilaa qaa'ilihi ciddii tidhi oo ilaahaya hadduu aayad qur'aana yahay rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam hadduu xadiid yahay waxaynu odhanaynaa marka allahu aclamu bimuraadihi ama rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu la jeeda yaqaana wanaruddu waxaynu u celinaa cilmahu ogaalkiisa ilaa qaa'ilihi ciddii tidhi wanajcalu waxaynu yeelaynaa cuhdatahu mas-uuliyadiisana calaa naaqilihi ciddii soo rartay ayaynu mas-uuliyadiisa u xambaarinaynaa oo cuhdadu waa almas-uuliyatu calayh in kaana khaa'an hadduu macnii qalad yahay oo lagaba soo qaado wax qaldan in la soo guuriyey oo tusaale ahaan xadiidkani aan u sugnaynba ciddii waxa weeyaan maaragtay soo guurisay ayaynu mas-uuliyadda u xambaarinaynaa ciddaasaa waxa weye mas-uuliyaddiisa qaadaysa buu leeyahy wanajcalu waxaynu ka yeelaynaa cuhdatahu mas-uuliyadiisana calaa naaqilihi ciddii soo rartay itibaacan maxaynu sidaa u samaynaynaa itibaaca raacis darteed waa mafcuulu liajlihi kay odhan jireen liariiqi raasikhiina kuwa ku raasukhay wadadooda aynu raacayna filcilmi cilmiga ku raasukhay aladiina kuwaasoo ahna allahu calayhim ilaahay uu ku ammaanay fii kitaabihi lmubiini kitaabkiisa cad uu ku ammaanay biqowlihi subxaanahu wa tacaala hadalkiisuu yihi uu ku ammaanay waraasikuuna fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasukhay yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay bihi ay bilmutashaabihi mutashaabiha kullun mid kasta oo muxkamkiiyo mutashaabihi ka midi min cindi rabbina rabbiga iyo agtiisa ayuu ka ahaaday waay halkan mualifku wuxuu ihi wixii markaa ishkaal gale macnihiisu u caddaan waayo ee qofka macnihiisu u caddaan waayo ee ka mid ah nusuustaasi sifaadka hee maxaynu samaynaynaa lafdi ahaan inaynu u sugnaa waajiba buu ihi mar haddii dee waxa weye xadiidkii sugan yahay sanad ahaan ama aayad qur-aanaba uu ku soo arooray laakiin macnihiisa u bambixi mayna buu ihi waynu maaragtay ka joogsanaynaa u bambixi mayno arrinta noocaasa waxaynu yaro caddaynaynaa in yar sheekha markaa halkaa waa lagu yar caalaqay ama waa lagu qabsaday sida saxdaana sheekhu waxa weeye macno saxa unbuu uga jeedaa markaa halkaa aynu yaro caddayna eh marka hore madhabka ahlu sunnuhu wuxuu yahay ee saxda ah waxa weeye nusuusta sifaadka ilaahay sheegaysaa waa waadixat lmacnaa macnaheedu waa miduu cad yahay wax nusuusta sifaadka ka mid ahoo dadka oo dhan ka wada qarsoomi kartaana ma jiro waayo qur-aanku wuxuu ku soo arooray bilisaanin carabiyin mubiin ayuu ku soo arooray baabkana sifaadka ilaahay iyo asmaadiisa ku saabsanina waaba baabkii diinta ugu muhiimsanaaye ugu horreeyeo waa baabkii ku saabsanaa macrifada ilaahay jala wacala axkaamtan aynu aragnay nusuusta kusoo aroortay ee aadka loo cadeeyey iyo waxa weeyaan markaa waxyaabaha lamidka isagaa ka horeeyo kana weyn isagaana salafkii iyo saxaabadii marka la eego agtooda kanaa ka caddaa waayo imika axkaamtan fiqiga ah waxaad arkaysaa mararka qaar iyagoo isku khilaafay saxaabadooyo qaarna ay sidaa yidhaahdeen qaarna sidaa yidhaahdeen soo ma aragti laakiin abwaabtan ku saabsan macrifada ilaahay waddo keliya wada mareen lagama yaabana isku waday mareen taas maxay tusaysaa agtooda waadix aada iyo aada laysula yaqaano culimiya caamaba inuu agtooda ka ahabay ku tusaysa marka wax alla wixii nusuusee soo arooray ee sugan waa la rumaynaya lafdigooda macnahoodana waa la rumaynaya lafdi ahaan iyo macno ahaan hee labadaba waa la sugaya waxaa haddaba suuro geli kara shaksi gaara in waxa weeye nas macnihiisu u caddaan waayo naska isagoo sanad ahaan sugan in macnihiisu shaksi gaara u cadaan waayaa iska dhici karta muxuu yeelayaa ma lafdigunbuu sugayaa lafdigana wuu sugayaa macnahana wuu sugayaa oo wuxuu markaa odhanayaa qasban macnuu leeyahe anaan se garanahayne macnaha ilaahay uga jeeda ama rasuulku uga jeedaan u rumeeyey buu odhanaya soo ma aragtid oo markaa macne wuu leeyahay anaan se garanayn marka waan rumaynayaa macnihii saasuu odhanaya ha yeeshee mar haddii aanu garanayn xaalada gaarka ah dee jahli kaga hadli maayo oo isku miidaamin maayo soo ma aragti oo dee ka hadli maayo oo waxa weeye isagoon garanahayn inuu ka hadlo isku dayi maayo ee inuu maaragtay tafsiirkiisa iyo wadwadkiisa mar haddaanu garanahayn u bambaxo ta noocaasa waxa weeye uu iska ilaalinaya oo dee jahli nusuusta in lagaga hadlo lama ogola mana banaana laakiin macnihiisa waa la rumaynaya soo ma aragtid sidaa awgeed baa sheekh islaam wuxuu ku idhaahdaa arisaalatu tadmuriya alqaacidatu thaaniya ana maa akhbara bihi arasuulu can rabbihi fainahu yajibu liimaanu bihi sawaءun carafna macnahu aw lam nacrif liannahu saadiqu lmasduuq fama jaءa fi lkitaabi wاsunati wajaba cala kuli mumini aliimaanu bih wain lam yufham macnaahu aw wain lam yafham macnaahu wakadalika ma habata biitifaaqi salafi اlummati wa aimatiha arisaala atadmuriya ayaad ka eegi kartaa safxadda boqol iyo afar iyo sagaashan gaar ahaan sharaxa tawdiixaat alathariya marka uu saaran yahay marka taasi waa taa weeye qabso taa markaad fahanto weliba aynu ku sii adkaynayno ahlu sunnuhu nusuustan sifaadka alfaadoodo keliya ma rumaysna warma saasa ma alfaadoodoo keliya aad ahlu sunuhu rumaysan yihin e haddaa maxay rumaysan yihin alfaadana way rumaysan yihin macaanidana he way rumaysan yihin waayo alfaadani ma aha alfaa jawfa alfaa iska maran maaha ee macaani bay xambaarsantahay soo maaha macaanidaasina waa mafhuuma oo qur-aankan ilaahay inoo sheegay inaynu ku tadaburo oo la fahmayo oo luuqa carbeed uu kusoo degay bay ka mid tahay soo maaha markaa macnaha iyo lafdiga labadaba ahlu sunnuhu way rumaynayaan intaa markaad garatay ayaa halkaa sheekhu uu yidhi wajaba ihbaatuhu lafdan eenu odhan macno ahaan iyo lafdi ahaanba ha loo sugo oo ha la rumeeyo ee uu yihi lafdi ahaan hala ha la sugo xoogay waa lagu qabsadayoo qaar ahlulcilmiga ka mid ah waxay idhaahdeen halkaas waxay waafaqsantahay madhabkii mufawidada mufawidadu waa kuwa idhaahda macaanida nusuusta sifaadka ma garanayno lama garanayo ilaahay baa og macaani ilaahay ogii bay leedahay laakiin ma garanayno anagu ha lagama yaabana wax macnaahan u rumaynayna ma jira alfaadeedun baanu akrinayna bes kuwaa madhabkooday waafaqsantay bay idhaahdeen sidaa awgeed baa qaar ahlucilmiga qaar ka midu waxabay sheekha idhahdeen waa mufawadba baabkan sifaadka marka la marayo laakiin sida saxda ah sheekhu mufawid ma ahe dariiqada ahlu sunnaha ayuu ku sugan yahay oo aan biyo ismarin hadalkana wuxuunbuu uga jeedaa uun sida ahlu sunnuhu waxa weeye ay mareen ayuunbuu cibaaradan uga jeedaa taana waxaa caddaynaya cibaaraadkiisa kale ee kutubtiisa kale ku yaala ayaa waxa weeyaan markaa caddaynayo hadalka had iyo jeer hadalku wuu isfasiraa marka hadalladiisa kale marka lasoo ururiyo waxa weeye madhabka ahlu sunnaha uun inuu sheekhu waafaqsan yahay oonu tafwiid u jeedin ayaa ka caddaanaysa waxaana si fiican usoo rarayo fatxu rabbi lcibaad sharaxaasi la idhaahdo sheekha cadanigaah uu leeyahay ayaa maaragtay xagga hore aqwaashiisii kale si fiican ugu soo raraya halkaasaad kaga boganaysa wuxuu hi caalimkii la odhan jiray maxamed ibnu ibraahim al sheikh muftigii hore sacuudiga ka horeeyey ibnu baazi wuxuu idhi markuu ka waramayey hadalka saaxibu lumca uu yihi wajaba aliimaanu bihi lafdan wa ama kalaamu saaxibi lumcati fahadihi lkalimatu mima luuxida fi hadihi alcaqiida waqad luuxida fiiha cidatu kalimaati ukhidat cala lmusanif id laa yakhfa ana madhaba ahli sunnati waljamacati huwa liimaanu bima habata fi lkitaabi wsunati min asmaء illahi wasifaati lafdan wa macnan واعtiقاad أن hذiه الأسmاء والصفاaت عlى الحaقيqaة la عlى المajاaز وأna لha maعاaنيa xaقيiقية تaliiq بجلال اللahi وcaظمaته وأدلة ذلك أكثر من أن تحصى ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن وق- ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة وكذلك من بعده من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك إلى آخر كلامه markaa sidaasuu u sheegay lafdi ahaan iyo macn ahaan labadaba in la sugaa waajib ah waay qofku haddii aanu isagu gaar ahaantiisa garanayna dadku inaanay wada garanahayn maaha macnaheedu cid kalaa taqaana intuu garanayo iyoaanu ka hadlin laakiin ha rumeeyo inay macno leedahay waxa weeye maraadka ilaah iyo rasuulkiisana ha rumeeyo wey waay markaa sheekhana sidaynu sheegnay sida ahlu sunnuhu unbuu ujeedaa insha allah oo hadaladiisa kale ayaa caddaynaya wey itibaaca raacis darteed baynu sidaa u nidhi liariiqi raasikhiina kuwa ku raasikhay wadadooda aynu raacayna fi lcilmi cilmiga alraasikhiina fi lcilmi waa jamcu raasikhin weeye alraasikhu fi lcilmina waxaa la yidhaahdaa almutamakinu fiihi tamakunan laa tacridu macahu shubha waa qofka cilmigii makansaday ee cilmigu waxa weeye uu biyo dhigay sidaynu u nidhaahno ama ka feedha buuxsaday ee uu cilmigu degay weeye soo ma aragtid intuu bartay buu weliba degay oo uu ku sugnaaday laa tacridu macahu tamakunan laa tacridu macahu shubha shubahaadka ku soo arooraya iyo isbedelada imanaya iyo fitanka iyo waxyaabahaasi isaga dhaqaajin maayaan waxaana ahlulcilmigu idhahdaan araasikhu fi lcilmi waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid a sida ibnulqayim raximahullahu uu ku tilmaamay kitaabkiisa qiimaha badan miftaaxu daari sacaada oo kale waxaa lagu gartaa qofka araasikhu fi lcilmi ah shubahaadka soo arooraaya iyo taqalubaadku ma dhaqaajiyaan soo ma aragtid waa jebel waa buur sida buurtaasi halkaa isaga taagan tahay ya sidaasoo kale weeye bartaasunbaa loogu imanaya haddii fitanku si kasta ugu furmaan iyo shubho kasta hadday ku furanto iyo dhan kasta haddii lagaga yimaado waa haabit ma dhaqdhaqaaqayo halkaasuu taagan yahy xaquu sidaa u hayaa xaqii uu fahmay ayee waxa weeyaan maaragtay ku raasukhay ayuu sidaa u haystaa uu sidaa ugu dhagan yahay ilaahay jalla wacalaa dariiqooda hayna mari aladiina kuwaasoo ahna allahu calayhim ilaahay uu ku ammaanay fii kitaabihi lmubiin kitaabkiisa cad ama kitaabkiisa wax cadaynaya almubiin markaad macnaynayso cadna waad odhan kartaa waa min baan baan baana subxu subxiibaa cadaaday waa laazimkii moogta cadaynayana waad odhan kartaa wax cadaynayo oo waa min abaana soo ma aragtid wuu caddeeyey mutacadiga iyo laazimkaa in laga soo qaatay labaduba waa suuragal biqowlihi subxaanahu wa tacaala ayuu ku caddeeyey waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamana bihi kullu min cindi rabbina oo ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku ammaanay dadka cilmiga ku raasukhay inay maaragtay muxkamka iyo mutashaabiha labadaba waxa weeye ay rumaynayaan waayo labaduba xagga ilaahay bay ka yimaadeen wa qaala wuxuu ilaahay jalla wacalaa ka yidhi fii dembi mubtaqi ta'wiili limutashaabihi tanziilihi waa kelimaad markaa xoogay laysu yar ididaafeeyey sida awgeed u fiirso wa qaala wuxuu rabbi ka yidhi fii dembi mubtaqi ta'wiili kuwa dalbaaya ta'wiilka limutashaabihi tanziilihi mutashaabiha qur'aanka yani ka ilaahay uu soo dejiyey oo qur'aanka ah mutashaabihiisa ta'wiilkiisa kuwa dalbaaya dhaleecayntooda la dhaleecaynayo ilaahay wuxuu ka yidhi faama aladiina fii quluubihim faama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku jiray zayqun leexsanaani ay ku jirtay zayqu waa maxay waa alinxiraaf weeye ha oo kelmadda la idhaha zayqu waa maylka asal ahaan zaaqa ay maala marka zayq maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa alinxiraafu can ilxaq kuwa qalbiyadooda inxiraafku ku jira ee xaqa ka weexsan ee ka baydhsan hee kuwaasi iyagu miyaa fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii iska dheeh gala ee minhu qur-aanka ka mid ah kitaabkan qur-aankaa ka mid ah ibtiqaa'a alfitnati raadin ay fitno raadinayaan darteed iyo wabtiqaa'a ta'wiilihi tawiilkiisa raadinay raadinayaan daraaddeed walxaal bay sidaas samaynayaan maa yaclamu aanu ogeyn tawiilahu tawiilkiisa ila allahu ilaahay mooye cid kale wamaa yaclamu iyadoo aanu ogeyn bay sidaas samaynayaan tawiilahu tawiilka mutashaabiha ila allahu ilaahay mooye cid kale fajacala ilaahay wuxuu ka yeelay ibtiqaa'a tawiili tawiilkii mutashaabiha in la raadiyo la dalbo calaamatan calaamad buu ka dhigay cala zayqi leexsanaan tusinaysa wa qaranahu waxaanu la xidhiidhiyey biibtiqaa'i lfitnati raadinta fitnada la raadiyo ha in dadka diintooda laga fitneeyo shubuhaad iyo shukuuk lagu furo oo la khalkhaliyo oo waxyaabo markaa diintoodii iyo hawaabidii ka dhaqaajinaya lagu furo raadinta taa la raadinaayo ayuu la xidhiidhiyey fi dami xagga dhaleecaynta uma dabadeetana xajabahum ilaahay wuu ka xijaabay camaa ammaluuhu waxay didiilaynayeen waqaaca wuu ka jaray amaacahum damacyadooda camaa qasaduuhu waxay u qastiyeen inay dooneen biqowlihi subxaanahu buu kaga jaray wamaa yaclamu tawiilahu ila allah tawiilka mutashaabihana ma oga ilaahay mooye cid kale waxa weeyaan markaa ma oga waa tahay aayadana waxaa la sii socotay wamaa yaclamu tawiilahu ila allah wraasiuuna fi lcilmi intaa xagga hore uu inoogu soo sheegay yaquuluuna aamana bihi kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ilaa ululalbaab halkan markaynu soo koobno mualifku wuxuu kaga waramayaa mutashaabiha qur-aanka kariimka ah iyo muxkamkiisa masale la xidhiidha iyo sifaadka ilaahay jala wacala ma muxkamkay ku jiraan mise mutashaabiha masale caynkaasi la xidhiidha ayuu meesha kaga warramay sheekhu ugu horeyn qur-aanka kariimka ah mar waa wada muxkam marna waa wada mutashaabih marna muxkam iyo mutashaabih buu u qaybsamaha fa haadihi halaathatu anwaac soo ma aragtid mar qur-aanku giddigii waa wada muxkam oo ilaahay baa yidhi jala wacalaa kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir ixkaam buu ilaahay ku sifeeyey qur-aanka o dhan waa mid wada sugan waa mid wada xaqa waa mid waxa weeyaan xagga sugnaanta iyo xagga macaanidiisa iyo xagga qiimihiisa dhammaantii iskaga wad mid ka ah dhankaa marka laga eego xagga toosnaanta iyo xaqnimada iyo umuurta noocaasa waa wada muxkam dhan kalena qur-aanku waa wada mutashaabih oo ilaahay baa yidhi allahu nazla axsan alxadiii kitaaba mutashaabiha dhammaantii qur-aanku inuu mutashaabihiya buu ku sifeeyey soo ma allah jala wacala marka qur-aanku markaana waa mutashaabih oo wuu isu wada eegye waa mid soo noqnoqonaya wuxuu iska wada egya xagga xaqnimada iyo waxa weeyaan markaa xagga haddii allaba kuu roon yahay arimahan uu ka warramayo iyo arrimaha lamidka ah dhinaca kale marka laga eego saddexaad marna qur-aanka badhna waa muxkam badhna waa mutashaabih inta muxkamka ah baana badan intaasaana asala muxkamka waxaa looga jeedaa macnahaasi ama taqsiimkaa saddexaad matadaxa lafduhu wa macnaah waa qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisuba uu cad yahay soomaalig sida tusaale ahaan wacbud llaha walaa tushriku bi shayan waa muxkam de soo maaha ilaahay caabudo haw shariik yeelin wa aqiimu salaata waatu zakaata salaada oogoo zakada bixiya waa muxkam soo maah wahaakada iyo mutashaabih mutashaabihuna wuxuu noqonayaa maa lam yatadix macnaahu liijmaalin fi dalaalatihi aw qasrin fi fahmi qaari'ihi waxa weeye waa ka aanu macnihiisu caddayn macnaha aan caddayn waxaa u sabab noqon karta in erigan ama kelmadan macnihiisa ijmaal uu ku jiro soo ma aragtid ama waxa u sababa macnihiisu inaanu caddaanin qofkan waxa weeye akhriaya ayaan cilmi badan lahayn ama fahamkiisu iska gaabay ilaan dadku waxa weeye quraankii ma wada fahmi karayaan ahlu cilmiga iyo dadka bartay mooyaane quraanku marka dhanka laga eega muxkam iyo mutashaabih inuu u qaybsamo waxa u daliila aayaadkan ali imraan bilowga kaga jira oo ilaahay wuxuu yidhi huwa alladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaat waxa ka mid a aayaad muxkamaada ka mid a qur-aankii ay waadixaatu lmacaani macaanidoodu ay cad yihiin oo tafsiir aan u baahnayn waxa weeye waxba kalaba aan u baahnayn oo qofka carabiga ah carabida yaqaanaa uu carabidiisaa ku fahmayo sida ibnu cabaasna laga soo raray wa ukharu mutashaabihaat iyo kuwo kale oo markaa mutashaabihaada mutashaabihaat maxaa looga jeedaa macnahoodu aanu markaa qof walba u cadaanahay waay markaa labadaa inuu u qaybsamo dhinaca aayaadkaasaa u daliila intaa markaynu fahanay waxa isweydiin leh laba su-aalood su-aasha hore waxay tahay sidee muxkamkaa mutashaabiha maxaa laga yeelaya muxkamkii garanayo macnihiisu wacdi laakiin mutashaabiha maxaa laga yeelaya laba dariiqoo ay dadku kala mareen oo midna cidda martay ilaahay uu ammaanay midna la ceebeeyey ayuu ilaahay aayaadka inoogu sheegay ariiqada koobaad waa ta saxdaa waa dariiqu raasikiina fi lcilmi ma fahante dariiqadaasi waxa weeye muxkamkii mutashaabihii way rumaynayaan siday muxkamkaba u rumaynayaan oo waxay leeyihin kullun he min cindi rabbina mutashaabiha haddii uu yahay oo looga jeedo wax macnihiisa la garan karo waxay samaynayaan waxa weeye waxay u celinayaan muxkamkay u celinayaan yaruduuna almutashaabiha ila almuxkam ariiqada araasikuuna fi lcilmi waxa weeye wixii waxa weeyaan nusuusta mutashaabihe macnaheedu aanu caddayn ee tusaale ahaan ijmaaluu ku jiro ee u baahan markaa tafsiil u baahan ama qofku waxa weye macnaheeda uu fahmi waayey waxay u celinayaan muxkamka marka muxkamka loo celiyo macnihiisi kolka cadaanaya waadix noqonaya soo ma aragti waanay rumaynayaan mana diidayaan waay taasi waa dariiqada dadka raasikiinta ah dariiqo labaad baa jirto waa dariiqada ahlu zayqi waadalaal iyagu maxay samaynayaan mutashaabihaasay raacraacayaan muxkamka way iskaga baydhayaan waayo marka horeba waxaad ogaanaysaa dad maaragtay xaq doonaya maaha waa dad fitno u socda iyo lumitaan soo maaha muxkamka way iskaga baydhayan waayo muxkamkii waxba ka heli maayaan ma fahamtay waxba uga soo dhiiq maayaan muxkamkii waxba ka heli maayaan mutashaabihii bay raacraacayaan mutashaabiha ay urursanayaan si iyaguna ay u fitnoobaan dadkana ay diintooda iyo caqiidada saxda ay uga fitneeyaan oo yidhahdaan halkan maxaad ka leedahay oo tanna maxaad ka odhan tan kalena maxaad ka odhan tan kalena maxaad ka odhan waana sidii dariiqadii ahlubidaca iyo ahlu dalaalku ahayd rasuulkeennuna sal allahu alay wasalam sidii xadiidkii caaisha ee saxiixa ku yaalla uu sheegaayo kuwa haddaad aragtaan buu ihi raacraacaya maa tashaabaha minhu fa ulaa'ika aladiina sama allahu faaxdaruuhum waa kuwa ilaahay aayaddan ku magacaabay iska ilaaliyo ka digtoonaada soo ma aragti saasaa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam haddaba hoos u soo daadeg hadda waxaynu ka warramaynay sifaadka ilaahay baynu ka warramaynay soo maha nusuusta ku soo aroorta aayaadka qur-aanka ah ee sifaadka ilaahay ka warramaya ma min qabiili lmuxkam ba ah mise waa min qabiili lmutashaabih marka la eego sheekhu saniiciisa iyo sidanuu maaragtay halkan u wado iyo weliba kitaabkiisa kale la yidhaahdo rawdatu naadir wa jannat lmunaadir kitaabkiisa kale la ydhahdo usuul fiqiga ah ee qiimaha badan hadal uu ku leeyahay waxaad moodaa inuu leeyahay nusuusta sifaadka ilaahay waa min qabiili almutashaabih oo qeybta mutashaabiha macnihiisa ilaahay mooye cid kale aanay garanahayn inuu qeybtaa gelinayo ayaad moodaa sidaa awgeed baa halkan qudheeda dadka qaar baa sheekha ku qabsaday sida saxda ahi laakiin waxay tahay dariiqa ahlu sunnuhunbuu waafaqsanyah waayo hadalla cadcad buu leeyahay su-aasha haddaynu ku soo dhowaano sifaadka ilaahay jala wacalaa ma marka la eego kayfiyadooda iyo qaabkooda mise marka la eego macnahooda marka la eego macaanidooda waa min qabiili lmuxkam nusuusta ku soo aroortay waa muxkam waa mid macaanidooda ay cadcad dahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa macnihiisu waa caddaan bal yadaahu mabsuuطataani yunfiqu kayfa yashaa macnaheedu waa waadix sooma aragtaan wahaakada waa waadixaat lmacna suuragalna maaha dadka oo dhan inay ka dhex gashoy garan waayaan way dhici kartaa shaksi dee dadka ka mid a sababtu waxay doontaba ha noqotee inuu nas macnihii dee hore u fahmi waayo waa iska dhici karta laakiin dadkao dhami inaanay fahmin oy ka wada qarsoon tahay ma suuragal aha taa horta qabso marka la eego laakiin xagga kayfiyada kayfka marka la eego waa min qabiili mutashaabih baa la odhan karaayo kayfkooda dee inagu ma garanayno ilaahay unbaa yaqaana jala wacala sooma aragtaan markaa in sidaa loo tafsiiliya ayaa fiican salafkuna cibaarada ah sifaadka ilaahay waa min almutashaabih salafkuma isticmaali jirin alla iska ilaaliyo waayo waxyaabaha dadkan mutaakhiriinta iyo dadkan dambe sifaadka ilaahay diidan cibaaraadka had iyo jeer ay isticmaalaan iyaga oo sifaadka ilaahay ku hor joogsanaya ama meesha kaga saaraya ayay ka mid tahay salafkuma isticmaali jira raxmatullaahi calayh waayah waayo macaanida nusuusta sifaatku waa mid aada iyo aada u cado waadixa weeye intaa markaad ii fahantay aayaddan qur'aanka ah ilaahay wuxuu idhi jala wacalaa waama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih wama yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasikuuna fi lcilmi yaquluuna aamana bihi kullu min cindina salafka ama quraadii qur-aan ruugga ahayd laba siyood bay u akhriyeen salafka bar ka midi waxay isku taageen wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah bartaasay isku taageen macnuhuna muxuu noqonaya halkaa marka lagu joogsado ta'wiilka mutashaabiha la soo sheegay ilaahay unbaa og cid kaloo ogiba ma jirto dabeetana way bilaabeen waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamana bihi kullu min cindi araasikuuna fi lcilmi bay ka bilaabeen oo mubtaday noqonaysa oo macnuhu wuxuu noqonaya waraasikuuna kuwa ku raasukhay fi lcilmi cilmiguna yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa bihi waanu rumaynay mutashaabiha kullu min cindi rabbina sooma aragtaan waay marka qiraada marka lagu socdo mutashaabiha ilaahay unbaa og bay noqonaysa xataa araasikuuna fi lcilmi ma oga soo ma aragti ilaahay oo keliya og salafka qaarna waxay akhriyi jireen wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasikuuna fi lcilmi waraasikuuna fi lcilm bartaasay ku joogsanayaan kolkaasaa yaquuluuna aamana bihi kullu min cindina halkaasay kasii bilaabayaan macnuhu wuxuu noqonayaa kolkaa wamaa yaclamu mana oga ta'wiilahu ta'wiilka mutashaabiha ila allahu ilaahay mooyaane iyo waraasikuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku raasukay yaquuluuna xaalay odhanayaan aamana bihi kullu min cinda rabbina sooma aragtaan markaa qiraadan dambana macnaheedu wuxuu noqonayaa mutashaabihii waxa og ilaahayna wuu ogyahay araasikuuna fi lcilmina he way ogyihiin sooma aragtaan mid walba qolada akhrida haddii aad doonaysa inaad sii ogaato waxaad ka eegi kartaa fatwa alxamawiya alkubraa taxqiiqa uu tuway jiray sheekhii la odhan jiray taxqiijiyey sheekh islaam markuu ka hadlaayo halkaa waa ka waxa weeye muxaqiquna xagga hoose qiraa'o walba selafka cidda akhriday waa ka halkaa kusoo raraya oo qiraa'o walba waxa weye rag badan oo selafka ka mid a akhri ma fahanteen labaadubana waa xaq oo isma diidayaan oo marka lagu joogsado wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waxaa jira waxyaaba qur-aanku sheegayo oo ta'wiilkiisa iyo xaqiiqadiisa dhabta ah ilaahay mooye cid kale aanay ogeyn baa jirta oo xataa araasikuuna fi lcilmi aanay ogeyn waxyaabaha maxaa ka mida baabka sifaatka marka la maraayo kayfiyada sifaatka ilaahay baa ka mida sooma aragtaan kayfiyada sifaatka ilaahay xataa araasikuuna fi lcilmi dee ma oga ilaahay unbaa yaqaana iyo kayfiyada daatadiisa waxyaabaha kale qur-aanku sheegay kayfkiisa ilaahay unu yaqaan waxaa ka mid a dee ruuxda qudheedii wayasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila xataa raasikuuna fi lcilmi ma oga ilaahay baa yaqaana kayfiyadeediiy noocayta waxyaabahan jannada laynoogaga waramayo dee inaga ha laynooga warrama laakiin kayfkooda dhabtaa xataa ma ogin sooma hadde sida xadiidkii aynu tilmaamaynay waxa weeye sheegayo saacadda qur-aanka waa laynoogu sheegayo qiyaamaha iyo inuu imanayo laakiin goortay dhacayso ilaahay unbaa yaqaana jala wacala sooma aragtaan marka waxyaabaha caynkaas ah ee quraanka lagu sheegay laakiin ilaahay xaqiiqadooda og yahay dhabta iyo kayfkooda ayaa looga jeedaa ta'wiilka ilaahay mooyo cid kale aan ogay soo baaragtaan marka lagu joogsado waraasikhuna fil ilmi marka lagu joogsadana waxa looga jeedaa oo macnuhu noqonaya ee quraanka aayaadka macnahoodu marka aanu cadaynay tusaalahan mujmalka ah ee dadka aqoonta leh ee cilmiga shareecada yaqaana ee nusuusta kala yaqaana markay nusuusta kale u celinayay u celiyaan macnahoodu waadaxa noqonayo cadaanaya soo maaragtid waraasikhuna fil cilm marka lagu joogsadana saasa marka ay noqonayso marka een nusuusta sifaatka ilaahay marka kayfkooda la eego mutashaabihaasi waxa weeye ilaahay mooye cid kale aan ogeyn bay kamid tahay laakiin marka la eego macaanidoodu waa mid waadixa oo cad weeye oo shaki aanu ku jirin masalada imika si fiican ma u fahamtay mise waan ku celiya ya ma fahamteen mafhuum ya ikhwaan qofkii u baahan inuu ku ceshadaana waxa weeye dib buu u dhegaysan doonaa insha allah haddaba aan intaa yar dee intaa dambe soo dul maro وقال وحو إلهي كيري في ذنب مبتغي تاويل لمتشابه تنزيله ضليعينتا كوا ضلبا يا تاويل كمتشابه قران كتنزيل كإلهي جل وعلا قران كإلهي سو دجيي ضليعينتودا وحو كيري فاما الذين كوا ميا في قلوبهم قلوبتودا او كجيره زيق الاحسانان فيتبعون وحي راعيان ما تشابه وحي مركا متشابه تش اسك دهه غلا اي تشابه منه قران كميدا ابتغاء الفتنه iyagoo fitna raadinaya wabtiqaa ta'wiili ta'wiilkiisana raadinaya oo tusaale ahaan waxaan laba ogaan karin ayaa waxa weeyaan markaa doonayaan inay ogaadaan sida kuwaynu sheegaynay ama nusuustii mutashaabihayd ahayd muxkamka in loo celiya muxkamkii u celin maayaana meel kale ila aadayaan oo jahli iyo ra'yigoodi iyo siday doonayaan iyo hawadooda kaga hadlayaan wamaa yaclamu xaal bay sidaa samaynayaan aanu ogeyn ta'wiilahu ta'wiilkiisa ila allahu ilaahay mooyaane iyo waraasikuuna fi lcilm kuwa cilmiga ku raasukhay mooyaane yaquuluuna xaalay odhanayaan raasikhayntaasi aamanaa waanu rumaynay bihi ay bilmutashaabihi mutashaabihan waanu rumaynay sidaanu muxkamkaba u rumaynay kullun mid kasta oo muxkamka iyo mutashaabihi ka mid oo min cindi rabbina rabbiga iyo agtiisa ayay ka ahaadeen wamaa yadakaru ilaa ulul albaab sidaa awgeed baa ilaahay sheegay aayadda kusii xigtana ducaday ducaysanayaanoo rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma inaka anta alwahaab markay arkaan kuwa lunsan ee mutashaabiha raacraacaya ee fitnada wada ayaa ilaahay weydiisanaya inuu xaqa ku sugo oo uu xaqa waafajiyo oo kuwa dariiqooda uu ka badbaadiyo fajacala ilaahay wuxuu ka yeelay ibtiqaaa tawiili tawiilkii in la dalbo calaamatan calaamad buu uga dhigay cala zayqi leexsanaanta wa qaranahu wuxuu la xidhiidhiyey biibtiqaai lfitnati doonista fitnada ayuu la xidhiidhiyey fi dami xagga dhaleecaynta oo siduu fitnadii la doonayey u dhaleeceeyey ayuu ta'wiilkii in la raadiyana u dhaleeceeyey buu sheekhu leeyahy uma dabadeetana xajabahum wuxuu ka xijaabay kuwa ta'wiilkiisa raba camaa ammaluuhu waxay didiilaysanayeen ay rabeen wa qataca wuxuu ka jaray aطmaacahum damacyadooda camaa qasaduuhu waxay u qastiyayeen ee aynay mutashaabiha ta'wiilkiisa ogaadaan biqowlihi subxaanahu wa tacala buu kaga jara uu yidhi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waaya قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه waxaan filayaa waqtiga ay joojin jiray way gaadhay halkaas aynu daynayna subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk inteena ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum في شبكة منهج أونلاين